lah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm waxasin akhlaaqana bilxilm wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo toddobaad min suurati albaqara waid qaala muusaa liqowmihi ina allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara ilaa aakhiri alaayaat waxaynu ku soo jirnay reer bani israa'iil iyo qisooyinkoodii iyo nicamtii waaweyneeda ilaahay subxaanahu wa tacaala u siiyey markii laynoo soo tilmaamay oo ilaahay inoo soo sheegay waxyaalihii qabaa'ixda ahaa ee yahuuddu ay sameeyeen iyo faldembiyeedyadii ay galeen oo ay ka mid ahayd ballamadii ay buriyeen ay ka mid ahayd maalinta maalinka sabtida ay xadgudbeen oo la yidhi maalinka ahaa ugaarsanina ay ka mid ahayd madaxtiirintii iyo madaxadaygii ay ilaahay ku madax adaygeen sharcigiisa inay qaataan oo towreed ku dhaqmaan intaa markii laynoo soo sheegay halkan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa subxaanahu wa tacaala arrin kale iyo nooc kale oo waxyaalihii xumihii ay samayn jireen oo muxuu ahaa arrinkaasina khilaafkii ay khilaafi jireen ambiyada ilaahay iyo beenintii ay beeniyeen ambiyada ilaahay iyo sida ay uga dibdhaceen inay u degdegaan ilaahay waxyaalahu ku waajib yeelay ama uu amray waxaa kaloo laynoo tilmaamayaa siday macnaha madaxadayg iyo dood iyo dhibaato ay ula yimaadeen weliba aada u tiro badan ee rususha ilaahay salawaatullaahi calayhim ay macnaha muran iyo dhibaato ugu sameeyeen arrimahaas baa laynoo ka sheekeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo bayaaninaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qisadaani marka iyaduna waa qiso kale oo arrintaa la xidhiidha wey waid qaala muusaa liqowmih ina allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara qisadaa weeyaan waa qisada loogu suuradda loogu magac daray wey suuratulbaqara loogu magac daray weeyaan waid qaala muusaa wadkur ka sheekay id wakti qaala uu yidhi ama wadkuruu xusuusa reer bani israa'iilow id waktigii qaala muusaa nabiyullaahi muuse uu u yidhi liqowmihi qowmkiis ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan xabad baqara ah xabad saca xabad lo ah inaad gowracdaan qisada marka bilowgeedii baa ina ka dambeeya oo bilowgeedu wuxuu ahaa waid qataltum nafsan faddaara'tum fiiha waxaa dhacday nin baa la dili naf baa la dili reer bani israa'iil baa dilay mid ka mid a dilay markaasaa lagu dooday oo lagu murmay qofkii dilay baa la garan waay deedna waxaa la yidhi neef loo ah hala gowraco neefkaas cad ka mid a qofkii dhintay meydkiisii hala taabsiiyo hala saaro ilaahay baa soo noolaynayo isagii baa sheegaya markaas ciddii dishay nabi muuse loo yimid oo arrintii loo sheegay nabiyullaahi muusena wuxuu yidhi neef loo a gowraca arrintu marka waxa ay ahayd sida uu werinaya ibnu abi xaatim waxaa jira nin reer bani israa'iil ah oo aan taran lahayn aan ilmo loo dhalin xoolo badanna waa lahaa baa layidhi waxaa jiray marka wiil walaalki dhalay ninka aan dadka dhalin walaalkiis wiilow dhalay baa dad ugu xigay oo xoolaha badan oo ninkaani leeyahay hadduu ninkaani dhinto waxaa dad ugu dhow oo dhaxlaya wiilka uu adeerka u yaho walaalki dhalay wiilkii wuxuu sameeyey adeerkiis buu dilay isagoo isdhahaya xoolahan ha qaadati markuu dilayna meydkiisau hameennima inta qaaday bou wuxuu hordhigay reero kale gurigood nin kaleo meel degan gurigiisii buu albaabkii dhigay meydki kii wax dilay baa hadhow subaxii yimid reerihiibuu u yimid meydku ag yaallay wuxuu yidhi ninkan baan idiin haystaa bal xadgudubka iyo dulmiga iyo makriga inta uu la egyahay fiiri kii wax dilay baa wax sheeganaya qolada isagu meydka hordhigayba wuxuu leeyahay ninkan baan idiin haysaa qoladii dee wixii ma qabaane waa inkireen waa hubkaa la isku soo gurta isagiina waa u haysaa iyana waxay leeyihin ma qabno markaasaa dadkii ra'yiga lahaa oo caqliga lahaa waxay dhaheen warbalukaadii maxaynu isku laynaynaa soo nebi muuse inama dhex joogo nebi muuse inoo geey calaama yaqtulu bacdunaa bacdan maxaa barkeen barka kale u laynayaa wa haadaa rasuulullaahi fiikum waa ka nebi muuse ina dhex jooga aan u tagno nebi muusaa loo yimid calayhi salaam arrinkii baa loo sheegay nebi muuse wuxuu ku yidhi in allaha yaamurukum yaamurkum iyo yaamurukum qiraa'aadki an tadbaxuu baqara saasuu ku yidhi ilaahay wuxuu idin amrayaa inaan neef lo-a gowracdaan hadday amarka horey ka qaadan lahaayeen oo iyagu aysan isku adkeeyeen ee horey inta ka tagaan neef lo-a ka gowrici lahaayeen neef allaale kii ay soo qabtaan baa arrintii ka gudi lahaa oo ay dantoodii ku gaari lahay markaasay arrintii iyagu adkeeyeen ilaahayna waa ku adkeey aayaadka dambaa inoo tilmaamaya iyagii baa isku adkeeyey markaasaa lagu adkeey ilaa ay ka soo gaadheen markii dambe sicii ama baqaradii la amray inay gowracaan ay ka heleen nin bay ka heleen baa layidhi agtiisa aan wax lo oo kale aan lahayn saca keliya haysta isagiina waa ku qaaliyey intaasoo waxa uu dhaqaalo ah oo dahab ah buu sheegtay waxaa la tilmaamayaa haraggeeda muggeedaoo dahab ah buu sheegtay intii bay ka siiyeen way gowraceen jir hilibkeedii meel ka mid ah qofkii dhintay lagu dhuftay qofkii waa booday waa hadl waa soo noolaaday ilaahay baa noolay markaasaa lagu yidhi man qatalaka qofkaa meydkaa meesha yaallay oo hadda noolaaday wariyaa ku dilay markaasuu wuxuu ishaaray ninkii dilay ninkii dilay waa kee waa ninkuu adeerka u ahaa wiilkuu adeerka u ahaa buu yidhi kanaa i dilay intaa markuu caddeeyeyna horey buu mar labaad ka dhintay kii la soo nooleeyey deedna waxaa dhacday kii islahaa xoolaha aaqaadatid xoolihii waa laga xirmaaniyo waa loo diiday waxaa la yidhi qof wax dilay qofkuu dilay ma dhaxlo ilaa maanta sidaasay noqotayoo qofku hadduu dilo qofku dhaxalkiisa leeyahay sidau doonaba ha ku dilo kas iyo kama iyo sabab waxuu doona ha ku dilo hadduu qofkau dhaxli lahaa dilo dhaxalka waa laga xirmaaninaya waxba ka qaadan maayo waa ka xijaaban yahay wax shaqaah mawaanicdii mid ka mid ah ku quntayoo qatli buu la yimidoo wax dhaxalkaa uu ku leeyahay haba yaraatee ma jiro dayib waxaaba la tilmaamayaa kii wax dilay inta lasoo qabtay isagiina in la dilay la yidhi adigaa lagu qisaasaya marka man istacjala bishayin qabla awaanihi qofkii degdegsada shay iyooda aan la gaarin cuuqiba bixirmaanihi baa la yidhahdaa shaygaa in qofka laga xirmaaniyo baa lagu ciqaabaa wuxuu degdegsaday dhaxal aan la gaarin wuxuu rabay xoolaha inuu sii qaato deedna hadhow isagiibaa waxaa lagu xirmaaniyey oo lagu itixaamay in la yidhaahdo xoolaha kaba kuma leh qisadu waa sidaase waid qaala muusaa liqowmihi markuu u yidhi in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara qaaluu waxay dhaheen atattakhidunaa ma waxaa naga yeelanaysaa huzuwa huzuwan jees jees nebigooda waxay ku dhaheen waxaanu ku weydiinay ninka yagaan la dilay wax dilay waa weynaye yaa dilay muusow nebi muusew yaa dilay baan ku weydiin markaan kaa sugaynay hebel baa dilay baa waxaa nugu tiri sac gowraca haddaba atattakhidunaa ma waxaa naga yeelanaysaa husuwan ma nagu caycayaaraysaa ma nagu jees jeesaysaa sidaas bay ku dhaheen husuwan mayaa naga yeelanaysa sidaa markay dhacday husuwan macnaha mawdica husuun jees jees booski miyaa naga dhigaysa ama mahzuu'an bina mayaa naga yeelanaysa qaala wuxuu yidhi nabi muuse acuudu billaahi ilaahay baan ka maangala an akuuna inaan ahaado aan ka mid ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta jaahiliinta jees jees iyo waxaa la yimaadee taasna ilaahay baan ka maangal qaaluu waxay dhaheen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari yubayin lanaa ha noo caddeeyo yubayin caddeeyeen lanaa hanaga maa hiya waxa ay tahay baqaradaas baqaratun haddii mar la yidhaha taada ay la socoto waa halka xabbo haddii taada laga daayana waa looda badan wey sacaana la yidhi gowraca baqaradaas ilaahay ha noo caddeeya ilaahay noo bare qaala wuxuu yidhi innahu ilaahay yaquulu wuxuu leeyahy innahaa iyadu baqaratun waa baqaro laa faaridun mid weyn ma ah oo duq ah walaa bikrun mid sakiiraayo yarna maaha oo aan gaarinin xilligay rimi lahayd ma aha taas mid duqana maaha saasuu ku yiri cawaanun bayna dalik labadaa dhexdooda wey dhexdhexaad wasat bayna alkabiira wasakiira weeyaan cawaanun bayna dalika weeyaan labadaa dhexdhexaadkooda wey mid musinaana maaha mid sakiiraana maaha neef maaragtay da oo kale dhalay ama laba da-ood oo kale dhallinyaraa wey ee fafcaluu war sameeya maa tu'maruuna waxa laydin amrayo ha isku adkaynine neefka noocaas inta doontaan neefka gowraca qaaluu waxay dhaheen mar labaad udcu lanaa noo bari rabbaka rabbiga yubayin caddeeyeen lanaa annaga maa lownuhaa midabkeedu wuxuu yahay iyagii baa isku soo adkaynaya tilmaamihiibay tirada ka badinaya waxaan rabnaa baqaradaa midabkeedu nooca uu yahay inna loo caddeeyo ilaahay noo bari ha noo caddeeyo ma caddahay ma madowdahay ma si kala ah qaala wuxuu yidhi innahu yaquulu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu idin innahaa iyadu baqaratu wey baqaradaasoo safraau jaalla ah safraau faaqicun uu daran yahay lownaha midabkeed macnaha safraa weeyaan iyadu waa sidaas weeyaan waana faaqicun lownahaayo shadiid shadiidatu sufra safraheedu iyo jaalanimadeedu aad buu u darnaansho badan yahay faaqicun lownaha wey tasuru waxay farax gelinaysaa annaadiriina kuwa fiirinaya waa saca muuqaalka wanaagsan wey qofka soo arka waa u bogayaa qaabkay u samaysan tahay iyo midabkeeda iyo quruxdeeda sidaa weeyaa la yidhi tilmaanteeda haddaa rabteen nawataas faaqicu marka waxa weeyaan shiddatu sufra midabkaas sufrada markuu aada u daran yahay weeyaan qaaluu waxay dhaheen misna udcu lanaa noo bari rabbaka rabbiga yubayin caddeeyeen lana anaga maa hiya waxa ay tahay waxa weeyaan su-aashii mar labaad soo celiye da-dii waa loo sheegay midabkii waa loo sheegay intaa iyadoo loo sheegay bay misna su-aashii soo celiye waxay leeyihiin midabka jaallaha lo-da leh waa tiro badan yahy neefka cawaanu beyna daalika aan weynayn yaraynna waa tiro badan yahy ilaahay noo bari ha noo caddeeyo maxaa yeelay ina albaqara baqarkii lo-diiba tashaabaha calayna oo iskaga kaaya shabah oo iskaga kaaya ekaada iltabasa alamru calayna arrinkiibaa iskaga kaaya dhexdarsamay iskaga kaaya dhexkhaldamay saca la raba inaan gowracno ma garanayno wa innaa anaguna waxay dhaheen in shaa allahu ilaahay hadduu doono lamuhtaduuna kuwa hanuunaya ayaanu nahay waan hanuunaynaayo waa ku hanuunaynaa tan la rabo inaan gowracno inaan soo helno waa ku hanuunaynaaye ha naloo sii caddeey waxaa la yidhi haddaysan dhaheen wainaa in shaa allah lamuhtaduuna haddaysan dhaheen weligood kuma hanuuneen weligood kuma hanuuneen baa layidhi ayb wainaa in shaa allahu lamuhtaduun wainaa in shaa allahu lamuhtaduun ayay yidhaahdeen sidaa marka ay dhacday oo ay misna taa soo jeediyeen qaala wuxuu yidhi inahu yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun wey waa baqaro laa daluulun mid daluulaa ma aha inahaa baqara mid daluulaayo tusiirul arda ardada rogaysa maaha mid la layliyey oo layli qabta maaha oo dhulka inay rogto beeraha lagu fasho oo dhulka ciidda lagu rogo loo layliyey ama loo tababaray maaha walaa tasqil xarsana maaha mid zarciga iyo dalaga waraabinaysana maaha inahaa baqaratun laa daluulun daluuladaasoo tuhiiru alarda walaa tasqi lxarth labadaa midna maha ee maxay ta musallamatun weeyaan mid laga beri yeelay ceeb oo dhan weeyaan musallamatun mubara'atun min alcuyuub mid ceeba laga beri yeelay wey musallamatun khaalisatun mid saafiya wey salam mid a weeya waa musallamatu bal laa shiyata fiiha wax midab ah midabkii horeo la sheegay mooyaane wax midab oo kaleo midabkeeda ku dhex qasanna ma jiro laa shiyata wax midaba fiiha dhexdeeda ma usanaan macnaha midabkeedii hore midab aan ahayn oo ku dhex dhex jira ma jiro midabkeedii safraa sooma ahayn wax midaboo kale kuma dhex jiraan mar haddaan midab kale ku dhex jirin musallamatun macnaheeda wey musallamatun wey waa kaas salam midaa weeye waa maxay waxa weeyaan laa shiyata fiiha wax calaamad iyo midab kale ay leedahay ma jiro qaaluu waxay yidhaahdeen marka alaana qaaluu laan alaana baa ji'ta la timid bilxaqi haddaa xaq la timid alleelaa haddaa noo caddaysa baqaradii waxay ahayd bayaanan shaafiyan bayaan cad oo wax qarsoonaana iyo wax labsiya aan lahayn ayaa iminka noo sheegtay bay dheh laa shiyata fiiha wax bara iyo wax calaamada iyo wax midab kala midabkeeda hore ka duwan ma jidho marka maxay ka dhiganta laa shiyata fiiha waxa wey waa waa isku wada midab waa neefkaas la odaayo isku wada midabka ah midabkeeda asliga ah midab kaleoo khilaafaya ma jiro cadaan ma leh madow ma leh midab kaleoo khilaafaya midabkeeda hore ma leh sidaa weeyaan qaaluu iyana waxay dhaheen alaana baa ji'ta la timid bilxaq fadabaxuuhaa markaa way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluun umana ay dhowaan inay sameeyaan fadabaxuuhaa waa gowraceen wey ilaa gowracaa la yidhi sooma ahayn ninkii baa la rabaa wax dilay in la helo wixii dilay way way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluun iyagoo aan u dhowaan inay sameeyaan waa maxay lacagtaa qaali ku noqotay ama fadeexad bay ka baqeen waxa weeye umaba ay dhowaan inay sameeyaan dee intaasay su-aal keenayeen oo hadda la soo maray intaa markay dhacday waxaa halkan la sheegayaa sababta loo yidhi neefkan lo-daa gowraca waana qisada bilowgeediio waid qataltum nafsa wadkuruu yaa bani israa'iil bay ka dhigantay id waqti qataltum aad disheen nafsa markaa naf disheen oo faddara'tum aa isreebreebteen fiihaa dhexdeeda nafti a ku muranteen fadaratum a ku doodeen oo ku muranteen isku riixriixdeen shaanigeeda qolo kasta qoladii kale bay tuuntay qof kastaana qofkii isagaa naftiisii tuhmadii ka dafcinaya anigu ma qabee hebel baa u malayn iyo qoladaa hala weydiiyey iyo waxa weye naftiisana waa difaacaya ummaddii kalena tuhunkiibuu dusha ka saaraya fadara'tum fiiha daaraatum bimacnaa tadaafactum wakhtalaftum watanaazactum intaasoo macnaha isku mid ah ayay keenaysaa wallaahu ilaahayna mukhrijun waa mid soo saaraya maakii kuntum a ahaydeen taktumuuna kuwa qariya wallaahu mukhrijun maa kuntum taktumuun ilaahay waa mid bannaanka keenaya oo soo saaraya shayga aada ahaydeen kuwa qariya ilaa isagaa inta dilay qariyey ninkii neefkii waa la gowracay faqulnaa waxaan idhi idribuuhu garaaca bibacdhu ninkaan dhintay bibacdihaa baqaradan barkeed shay ka mid ah neefkaa loodaayoo la gowracay hilibkiisa ama jirkiisa meel ka mid ah ha lagu dhufto ha lagu garaaco qofkii meydka ahaa waa la noolaynayaa isagaa sheegaya ciddii dishay kadalika sidaas buu yuxyi llaahu ilaahay u nooleeya yuxyi llaahu ilaahay u noolaynaya almowta waxay ka dhiganta ninkii waa la soo nooliyey ciddii dishana waa sheeg kamaa axyaa haada alqatiil ilaah kadaalikadu waa maxay kaasu la dilay ee qatiilka ah ama maqtuulka ah la dilay sida ilaahay u nooleeyey idinkoo og oo u jeeda kuwaan xilligii nabiga jawaadisan u jeedin kuwii ka horeeyey baa arrinta goobjoog u ahaa sidaas kadaalika sidaas weeyaan ilaahay kaa u nooleeyey bow yuxyi llaahu ilahay u noolaynaya almowtaa kuwa dhintay qabriyada baa laga soo saaraya iyagoo nool wa yuriikum aayaati ilaahay aayaadkiisa ayuu idin aragsiinayaa lacallakum waxaa mudantihiin tacqiluuna inaad lacallakum xaqiiqa ku tihiin tacqiluun awoodda ilaahay baa laydin tusaya maxaa yeele in allaha calaa kulli shayin qadiir sidaas baa loogu tilmaamay marka dee iyagu jees jees bay moodayeen dee isna wuxuu yidhi acuudu billahi an akuna min aljaahiliin waxaa la tilmaamayaa waid qataltum nafsan naf markaad disheentaas yahuuddii joogtay xilligii nabiga lala khidaabaya xilligii nabiga joogay calayhi salatu wasalaam dee ummadaana lala hadlayaa laakiin ummad hore waxay samaysay baa kuwan loo nisbaynaya maxaa yeeley ummaddii hore xumayd waddaday ku socdeen bay kuwaanna weli ku socdaan wey raallina ka yihin kuwii tagayna tagee qalbi xanuujin iyo waxay u tahay iyo canaanash marka nafta oo la dilay baa horreysay saaca gowriciisaa dambeeya laakiin hadda qur-aanka marka la akhrinayo aayaadka saaca gowriciisa ka hadlayo lagu amrayaa soo horeeya xagga akhrinta tashwiiq waxa la yidhahdaa ku jiro dadka waxaa la jeclaysiinayaa bal inay arrintay sababka ogaadaan markii la yidhi saaca gowraca qisadu siday ku timid iyo waxaas inay dadku u hanqaltaagaan oo la jeclaysiiyo taasaa ku jirdhaa la yidhi hal nafoo la dilay ba ah marka waa ilaahay baa soo nooleeyey dadka la soo nooleeyo suuraddan lagu sheegay waxaa la yidhi ilaa shan meelood wey mid waxay ahayd waa soo marno huma bacathnaakum min bacdi mowtikum nabi muuse markii laga soo hadlay midna waa midaan oo faqulnaa waxaan nidhi idribuuhu bibacdihaa neefka qeyb ka mida ku dhufta qofka dhintay waa la soo nooley qolana waa qola inoo imaan doonta insha allahu kuwii daarahooda ka baxay alam tara ila ladiina kharajuu min diyaarihim wahum muluufun xadara almowti faqaala faqaala lahumullahu ilaahay u yidhi muutuu dhinta uma axyaahum ilahay waa soo nooley iyagan waa qolada saddexaad qolada afraadna waxay ahayn casiiski faamaatahu llahu miata caamin uma bacada casiiska yaana ku dhehina waa cusayr cusayr qisada shanaadna waxay ahayd nabiyullaahi ibraahim qisadii la xidhiidho rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta shimbiraha soo qaba waa iyada la yiro shimbirihii lasoo nooleeyey arrintu sidaasay ku socoto marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala intaa qoladii loo galay waxaa ilaahay noo warramayaa siday jaf qalaylkii ku jiray iyo jafaafnimada iyo qalbi adayga baa la tilmaamaya ilahi wuxu yidhi humma qasad quluubukum qalbiyaashiinnii ayaa engegey quluubukum idinka qalbiyaashiin ayaa adkaata yahuuday wacdi iyo xusuus iyo waana wax tari mayso min bacdi daalika kaa dabadiis intaasoo mucjizaada idinku arka oo kaa hadda la nooleeye arka fa hiya qalbiyaashiini kalxijaarati waa xijaaradaoo kale dhagaxda oo kale wey oo amase ashaddu iyadaaba darnaan badan qaswa qaswatan adayga iyo qalaylka bir oo kale noqoto wa ina min alxijaarati dhagaxda waxaaba ka mid a idinku dhagax waaba ka darantihiina dhagaxda waxaaba ka mid a lamaabaa ka mid a yatafajaru uu ka burqado minhu xaggiisa allan haar webayaashu dhagaxyaal waxaa jira biyasaa uga burqanaya oo faa'iidadaa leh idinku yahuud yahay faa'iido malihidin wa ina minhaa waxaa ka mid a xijaarada iyo dhagaxda lamaabaa ka mid a yashaqaqu yaa dhambalmayo dildilaacaya oo fa yakhruju minhu kasoo boodayo kasoo baxayo almaa u biyo biyaha kasoo baxayo dhagaxsaa biyo kanaallo biyaha ka socdaan waa buux ilaahay uu cadamadiis cabsi uu ka baqayo dhagaxiibaa dilaacaya biyaha ka butaacaya ilaahay cabsi cabsida ilaahay baa gelis wa ina minhaa xijaaradii waxaaba ka mid a dhagaxdii lamaabaa ka mid a habidu soo hoobanayo soo wilaanwiloonayo soo dhacaya buuraha iyo derbi iyo meelbuu kasoo dilindiloonaya muxuu la dilindiloonaya yahbidu waa soo dilindiloonaya min khashyat illaahi ilaahay cabsidiis darteed oo yahbidudan baan ku xiray najaar iyo majruurka min khashyat illahi u dambaysa ama maahe kulligood baaba lagu xiri karaaba kulligood sidaa waxay la samaynayaan waa min khashyat illahi ilahay cabsidiis bal marka dhagaxyadiibaa dabcaya oo khushuucaya yahuudaydina qalbiyadiinnii wax jileeca iyo wax dabaca iyo wax saama saamayna ma leh dhagaxdii kuwaasaaba ka mid a oo nafacaa leh haddee dhagaxdan ilaahay cabsidiisa ay ku jirto waxba bushin maysidoo waxa weeyaan wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdi shayba ma jiraba ilaa ilaahay u tasbiixsanaya oo u mahadu celinaya laakiin innagaan garanayn walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum idinkaan garanayn baa layidhi tasbiixdooda wax kasta ilaahay ba nasahaya oo u mahad celinaya marka saasoo kale weeyaan biyihii baa dhagaxdan ka soo burqanaya lamaa yatafajaru minhu lanhaaru minhu waxaa weeye maa u lanhaari bay ka dhigantay biyihii webiyaa baa burqanaya webigu isagu ma burqan kare taasna halkaasaa la dhig marka waxaa la yidhi iyaga qalbiyadoodu waa kalxijaarati ow ashaddu qaswa owdaa bimacnaa bal weeyaa la yidhi ow ashaddu bal ashaddu iyadaaba darnaan badan qaswa qaswatan xagga adayga owdii ku jirdhayoo kale weeye wa arsalnaahu ilaa miati alf nabiyullaahi yuunus boqol kun baan u dirnay ow yaziiduuna bal yaziiduuna waaba ka badnaay culimo kaleo owda sii wad wadana way jiraan taasna halkaasaa la dhig khashyadaa dhagaxa ku jirdha cabsida ku jirdha ma xaqiiqa ah waa xaqiiqaa layidhi ilaahay bay ka baqayaan qolana waxay leeyihin may waa majaaz ahaan wa ina minhaa lamaa yahbidu min khashyat illaah wama allaahu ilaahayna muusan ahaanin bigaafilin ilaahay muusan ahaanin mid halmaansan oo gaafilkaa camaa waxa tacmaluuna camal falaysaan ta haddii la akhriyo camaa tacmaluun waxaa camal falaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma mooga waa ogyahay weeyaan ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala wama allaahu bigaafilin camaa tacmaluun ee qolo qalbigai adag bay ahay oo dhibaato badan oo jafaaf ah wama allaahu ilaahay muusan ahani bikaafilin camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ilaahay waa ogi waa waxa weeye goodi weeyaan mar haddii lagu ogi qofkii khayr samaynayana waxay u tahay bishaaro darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab